waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
toddobaadkan waxaa looga dabaaldegay adduunka oo dhan toddobaadka xorriyadda soomaalida iyadoo labaatan iyo lixda bishu ay ku aadanayd markii gobolada waqooyigu ay xorriyadda ka qaadeen dowladda ingiriis labaatan iyo toddobada bishana waxaa loo dabaaldegaa xorriyadda jabuuti kowda luuliya oo maalmo naga xigaana waxaa loo dabaaldegayaa xorriyaddii gobolada koofureed ay ka qaateen gumaysigii talyaaniga haddaba waraysiyaanu baryahan wadnay ayaa mid ka mid a waxaanu la yeelnay cabdiweli qambe oo ah abwaan markaasi una soo joogay markii u horreysay oo calanka soomaalida laga saaro dhulka soomaalida cabdiweli ayaan weydiiyey bal waxa uu ka xasuustay waxaanuu yiri caalamka soomaaliya taagid markii la taagay caalamka soomaaliya waxaa la taagay goor subaxa oo saacaddu abaaraa ahayd kow iyo tobankii barqanimo oo maalintuu isniin tahay oo labaiyo tobankii oktoobar ah oo kun sagaal boqol konton iyo afartii ah baa caalamkii horta uu xamar xamar xamar ka muxuuha laga taagay waxaana u dhexeeyey caalamkii talyaaniga iyo caalamkii united nationka laakiin heer qaran markay tahay waxaa la taagay kowdii luulyo kun sagaal boqol iyo lixdankii saqadii dhexe ayaa la taagay waa gartay dareenkaaga marka ku aadan markii ugu horreyso aad aragto calankaasoo la taagahayo see ah
very important su-aasha su-aal fiican xasanow su-aashaas hadda ko toban sano mar dhowbaa nin i weydiiyey waana uga jawaabay haddana waan ku celinaya maadaama adigu aad su-aashay waayo waxaa laga yaabaa waagaas hadalkii la duubay dad badanu in muxuu ahaa ay dhegaysan laakiin hadda laga yaaba inay dhegaystaan waxaan joogay dareenkaygii markaan dib markaan xusuusta wixii dhacdadaas markaa xusuustay dib ugu celiyo waxaan waxay ahayd kun sagaal boqol sagashan iyo lixdankii waxaan joogay gaalkacyo arday baan meeshaas ka ahaa goor adigu goor adigu tobankii fiidnimo ah ayaa muxuu ahaa meel calamka laga meel muxuu ahaa tribuun ah oo xoogaa dhisan waxaa soo fadhiistay guddoomiyihii gobolka markaa governar baa la oran jiray gobernatora la oran jiray afka talyaaniga iyo iyo madaxa talyaaniga ayaa meeshaas soo fadhiistay caalamkii talyaaniga oo saddex midab leh ayaa ka babanayay dadkii gaalxoodkaabaa meeshii soo dhoway oo aanu kala harin waxaan xusuusnaa waxaan xusuusnaa meel beeroo u dhow geeda ku yiilay dhalinyaro fara badan baa ku hillay sidii mataqaanaa maxaan kuu sheega oo dushooda saarnayd ummaddii meeshii dhulka kalena waa la buuxiyey waxaa laga sugayey caalamka soomaaliga marka la surayaa la sugayey saan hore baa u sheegay nin gaaban oo karakuus lagu naanaysi jiray oo magaalada ku lahaa makhaayad bursaliidka lagu dumo oo xoog weyn oo gaaban aan u maray dadkaa reer barigaa inuu ahaa ayaa soo kacay meeshii tribuunka ahaydoo madaxdu fadhiiday hortoodiibu oo dadku dhoobnaa buu yimid dhagax aad iyo aad u weyn ayuu garbaha ku soo qaaday oo uu la liicliicayo dadka dhexdiisa waxaa ka yeeraya war dhagaxuu ku dila dhagaxamxuu ahaa dhagaxa iska tuur meesha waxaa sugnaa gaari baa taagnaa wiishle wiishka waxaa ka daldalnaa ratiib buu ahaa la gowracay ninku wuxuu ku jawaabayay jeer caalamka talyaaniga lasoo dejiyo oo dhulka la dhigo dhagaxaas dhulka dhigi maayo labiyo tobankiibay saacaddu isku taagtay caalamkii talyaanigaa la dejiyey kii soomaalidaa la suray anigoo saan sheegay kuu sheegay wiil baan ahaa gabay baan tiriya waan ka xumaa gabaygii wayga lumay laakiin hal waxaan ka hayaa hal tudcu baan ka hayaa hal tudcu oo ahaa maadaama caanka caalamka talyaanigu uu lahaa saddex midab waxaan idhi dawrkaanu joognayo halkiiyo duudkii nebi aadan dushaydaad sugnayd oo ibliis nagu dadulcunaayay saddex diilmaaley nafsigu caawa kula duulye iga duulug ilaahay ku geey meel nafsaw daran waaba gabaygii xoogaa lacag iyo bakshish baaban ku helay waa markii ugu horeyso mataqaanaa aan gabay tagay lacag ku helay marka arrintaasaan xusuusnay meeshii magaaladii dadkii dhoobnaa mashxarad baa isla kacday dadka dareenkood wuxuu ahay wixii ka daba dhacay nina malayn mayd waxaa loo arkay mar haddii goynimo soomaaliya mataqaanaa si la barwaaqoobada mataqaanaa la dergay oo wax walba ay muxuu ah ay sahlan yihiin saasaa la moodayay anigu xamar ma joogin xamar laakiin hadaan kuugu laabto in kastaana joogin waxaa igu maqaalaa afartan iyo toddobadii afartan iyo toddobadii nin misriyo muxuu ahaa ka mid ahaa united nation saddex ay soo direen ay oo kamaaladiisa waxa la odhan jiray baa waxaa lagu dilay waxaa lagu dilay muxuu xamal lagu dilay nin waxaa dilisay baydhabooda marka ninkaas baabara ninkaas lagu dilay talyaarigii baana ka dambeeyey kol iyo dad soomaaliyeedoo la tuhmaya laakiin hadda magacooda aanan sheegay marka habeenkii baa ninkiina waxaa xabsigii lagu dilay sheekadaasan maqan laakiin anigu meeshan goobjoog ka ah waa meesha kaaga sheekayo waan gaalkacayo waa gartay marka cabdiweli ow lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii dowlad rayida dalka ka talinaysay maxaa ka xasuustaa maamulkaas iyo nidaamka iyo dowladdaas sagaalka sano oo waddanka ka talinaysay
xasanow horta markaan runta kuu sheego ilaa afar iyo lixdankii ilaa koob iyo toddobaadkii waddanka waan ka maqlaayo waxbarasha raashiya u aaday laakiin wixii muxuu ahaa intaan ka xusuusno intaan dee joogay iyo inta dambe oo aan muxuu ahaa raad raacay intii ka dambaysay waddanka horta waxaad ogaataa waddan kastoo afrikana waagaa waxaa xoogganaa wixii la odhan jiray muxuu ahaa gaalkii qaboobaa oo xoogganaa waddan kastoo afrikana sida soomaaliya baan ay dhaahdee labadaas xoog baa ku hardamayey waddanka waxaa madaxweyne ka noqday aadan cabdilla cismaan allahu naxariistay cabdirashiid cali shabaakaa baraam reysan ka noqday sheekada soomaaliya o dhan waad og tahay wixii adigu garad siyaasadeed leh cabdirashiid markii markii waddankii xornimadii qaatay waa la baqay waxaa lihi waddanka awalsoo jiriis iyo talyaanaa haystay iyagaa mataqaanaa muxuu ahaa amnigu xilku xilka amnigu iigu saarnaa hadda waynu xorownay etoobiya laga yaabaa inayna soo weerarno waa inaynu mataqaanaa waxaan difaaca samaysanaa cabdirashiid cali shamaake allah u naxariiste baa wuxuu aaday western qisadii loo ogsoon yahay western waa usoo dayriyeen dabadeedna caradii buu raashiya la aaday raashiya waddankii soo gashay mataqaanaa waxay u bilowday muxuu ahaa ciidan in la sameeyo laba kun oo nin oo calboobahaya la yidhaahdo iyo abaal la sameeyey iyo saraakiil laga soo xulay muxuu ahaa askarihii horey gumaysigu muxuu ahaa labadii labadii gumaysaay ciidama u ahaa marka waddanku maadaama dagaalkii qaboobaa uu jiray waddanku dhaqaala ma lahayn waxaa ku hardamayay labadaa xoog baa ku hardamayay cabdirashiid markii raashkii uu xiriir la soo samaystay aadan cabdulla waddanka madaxweyne ka ahaa arrintaas muxuu ah raalli kama ahayn hardam baa jiray labadaa labadaa labadaa xoog ay waddanka kala jiidanayaan laakiin nabad ahaan waddanku wuu dhab doonaa wixii afar iyo lixdankii dagaalkii dhacay etoobiya soomaaliya dhex maray uunbaa dagaal ugu horreeyey ciidamada soomaaliya shan kun bay ahaayeen ciidamada etoobiyana shan iyo toddobaatan kun bay ahaayeenoo ciidamadaas konton iyo afartii baa waxaa dagaal ka dhacay oo kooreya marka dagaalkaas kooreya ka dhacay baa xayla salaase ciidan ku yaboohay maraykanka oo ciidama halkaa loo diray etoobiyana maraykanka oo taas uu abaalgudaya ciidan fara badan oo shan iyo toddobaatan kun u sameeyey una maalgeliyey saasoo ay tahay shantii kun oo nin iyo dadkii soomaaliyeedoo muxuu ahaa ummadda soomaaliyeedoo mid ahayd sida la ogsooya dee colkii faraha badnaayo etoobiya waa la iska caabiyey calaa kulli xaal ciyaalaha caankaasaa jiray waddanku xasaab buu lahaa xisbigii leegadaa ugu xooganaayo aad iyo aad ba ay arrintu u ficinay dhalanaasa way iska jireen ciyaala mataqaana oo xoogaa mucaarad oo xagga dastuurka markii la samaynayay iyo xoogaa dadka qaar diidanaayeen oo weliba ay waqooyiga u badaa iyo ciyaalahaas waa jireen laakiin sida kale mataqaana arrintu way deganayd waxbarashadu waxay qaybo fiican bay lahayd dhaqaaluhu waxay wax ka soo geli jireen waddanka muxuu ahaa xoolaha oo boqolkiiba boqolkii doolar oo dibadda ka soo gala ay lixdan ahaa iyo iyo iyo mooska oo asna ahaa soddomeeyo soddomeeyo muxuu ahaa iyo toban ahaa haraha iyo saamaha iyo xabkaha iyo wixii la halmaala waa gartay marka cabdiwelio waxaad in yar taabatay in adoo wiil dhallinyaraha ruushka lagu qaado tababar lagu geeyey waagii soomaalidu xorriyadda ilaa qaatay ilaa hadda waxaa aada looga sheekeeyaa inuu qabiilku dhibaato ballaaran ku hayo sheeko yaro waxaa jirtay si gaar aad iigu sheegta oo ahayd wixiina dhex maray adiga iyo gabar soomaali oo aad shukaansatay markaad soo noqotay sheekadaas ma noo dulmari kartaa
xasanow shaki kuma jiro soomaaliya anigu anigu cabdiwali ahaan oo aan da'da aan jooga intaan aaminsanahay boqolkiiba boqol waxa weeye soomaaliya dabada loogama soo duulin sinaamina kuma dhicin dhulgari kuma dhicin cid waddan ka xogada dibadda dibadda kama qabsan waxa ina burburiyay qabyaalad bay ahayd aan welina maanta laga biskoonin oo coronig waa coronig disease xanuun raagay oo aan daawo lahayn ah maanta ilaa maanta ina socotaa marka nidaamkii militariga ahabaa xoogaa dagaalkii etoobiya wixii ka horreeyay xoogaa hakiyey oo laakiin isagana isagana ma ahayn in xoog ahaan baa looga baqayay xanuunku waa waa jiray dabadeedna markii dee wadankii xooggii uu burburay sidaad baraa meeshiisi qabyaaladii beesheedii bay kasoo baxday waa ka oo wadankii ka burburisay sheekadaas waxaan rabaa inaan waxaan rabaa inaan kuu sheego wadankii ruushka markaan joogay dad badan aan ka mid ahaa soomaali oo arday ahaa waxaa saameeyey sida dalka dalkan ruushkaa toddobiy kun sagaal boqol toddobiy toddobaadkii markii isbadal ka dhacay hanti wadaagga qaateen wadamada reer galbeedka ayaa aad iyo aad u dhibaateeyey rafaadiyey jabhad xoog la oran jiray muxuu ahaa belaguardia bay u sameeyeen ayaguna muxuu ahaa dhibaatooyin fara badan bay ku sameeyeen dalkii marka nidaamkii qabsaday baa dalkii waxay ka dhigeen hal wada wada qaatiyado wax wadaranimo la dhaho aan caadi ahayn caadi aan ahayn baa dadkii lagu talaalay hadda ka hor waan kuu sheegay waxaan ku yidhi gabadh gabadha gabadh ruushka markaa saaxiib la tahay haddii xataa si kasta kuu jeceshahay haddaad dalka ruushka wax ka sheegto habeenkaasaa kuugu dambaysa maxaa heerkaasaa la gaarsiiye maarka caadi ma ahayn marka tii baanu dalka kula soo noqonay dadaan anigu ka mid ahay muddo muddo yar waddanka markaan joogay baa gabadh baranay goorfiida baanu meel fadhiisanay beer ah oo xoogaa beer geeda ku yaallay kaalin shidaal baa meesha u dhow oo muxuu ahaa oo dhinacaan ugu haysa gabadhii baa waxay qabiilkaygaba ii weydiisay aad iyo aad baan u xanaaqay anigoo waxaan xambaarsanahay wixii aan kala mid raashiya oo oo halkaan oolin gabadhii waxaan ku yidhi meeshaan sigaar kasoo qabsanayaaye wax yari sugo kaalintii shidaalka intaan dhex baray kumaan soo noqon gabadhii kadib baan xusuustay inaan anigu khaldanaa waayo environmentigii ama degaankii aan ka imid baan xambaarsanaa marka iyaduna kii aan ay joogtay oo aniguna hadda imid baan muxuu ahaa baan baan baan joogaa iyadoo marka kiibay iila soo baxday macnaha qabyaaladii meesha wadankii qabyaaladu mataqaanaa ay ka jidhay marka kadib baan xusuusan in iyadu saxaydo anigu aan qaldanaa marka hadda waxaa loo dabdegayaa lixdan iyo afar sana kasoo wareegatay markii calanka la saaray wixii dhacay haddii lagu yiraahdo maxaad u sababaa in lahayd qabiilka waad sheegtay maxaa kaloo khaldamay baad is leedahay soomaaliya ka khaldamay goormayse khaldameen xasanow dowladdii sibilka ahayd dowladdii raacyaha ama sibilka ahayd qabyaaladu waa jirdhay xataa markii intaan qalabkii militarigu ku qabsan waxaa igu maqaalaa ama axtaarikii afar iyo lixdan xisbi baa waxaan maqlay waddanka ka jiray laakiin musuq nidaamkii militariga dowladdii ka horreysay musuq maasuq uu ku magacaabay musuq maasuq waa jiray laakiin waxaa jiray musuq maasuq ka rintirta kelmadaasaan isticmaalaya waxaa jiray musuq maasuq musuqmaasuq ka rintirta sababtoo ah jaraa'id fara badan baa jiray oo wixii khalad sameeya ama wixii maamul xumo sameeya la qori jiray intaa war ku hayo wixii khaldamay waxaan dhihi karaa nidaamkii militariga ah toddobadii sano dagaalka etoobiya ka horeeyey waddanku wuu ficinaa dhaqaaluhu waa ficinaa sababta waxa waaye dhaqaaluhu wuxuu u ficinaa waddanka sacuudiga waxaa aaday dad aad iyo aad u fara badan oo lacag adag soo geli jiray dalka imaaraadku shan iyo toddobaatankii sidoo kale dad badan baa aaday ruushku maraakiib afar markab oo ruushku leeyahay oo badda ka kalluumaysa soomaalida ruushka ay u kala barnayd dhaqaaluhu marka waa ficnaa waddanka markii intaas toddobadii sano oo dagaal ka horreysay xoogaa halsib waa jiray dad xoogaa sibti gaara uu muxuu ahaa u birtilmaamaysan jiray nidaamkii militariga ahaa laakiin maalintii maalintii inta dagaalkii etoobiya dhacay laga soo laabtay oo waddankii dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan oo si walba u burburay maalintaasay fariinada goosatay qabyaaladii iyo wixii la halmaala waana waana sababta soo dedeshay soo dedejisay burburkii mid kalena waa mid kalena waa jiray xasanow kitaabka qur-aanka ilaahay baa keenay ilaahayna wuxuu ballan qaaday inuu ilaalinayo shan iyo toddobaatankii kow saddex iyo labaatankii janawari nidaamkii militariga ahaa waa kii dhowr iyo toban nin labiyo toban koo iyo toban wadaad oo diidanaa mataqaanaa nidaamkii xeerka qoyska waa kii muxuu ahaa xabadda la mariyey oo iyadoo mataqaanaa muxuu ahaa loo aaba yeelin anigu waxaa qaba intaas maalintaas haddaan dagaal burburku maantaasu soomaaliya ku bilowda laakiin wixii ciyaaraha sagaal kow iyo sagaashankii waa naftaa ka dhacday waddanka naftaa ka dhacday laakiin intii ka dab intii dhacdadaas january ilaa kow iyo sagaashankii waddanku dhunyeris buu ahaa dhunyeris waxaa isticmaalaya geela markii naftu ka dhacsa uu dhunyeri waddanku dhunyeris buu ahaa wixii burburiyana waxay ahayd qabyaalad aan caadi ahayn oo aan loo aaba yeelin ummadii oo mataqaana aada loo dhibaateeyey saasaa anugu aaminsanahay waa garta ugu dambeynta markaa cabdiweliow soomaalidu markaad weydiisad hadda xaaladdu meeshay marayso dad badan baa xoogaa ka niyad jabsan qaar badan baa leh dhibaatada ugu badnayd waa soo marnay oo dagaal sokeeyo gacanta la isula tagaa meel walba ka jirtay hadda waa soo kanaynaa adigu ma qolada aaminsan baa taa waa soo kabanaynaa oo rajo badan baan qabada mise qolada mise qolada rajo beelkaa baa ku jirtaa
xasanow bixaqiiqati bisaraaxati alqowl macnaha hadal buuxa markaan kuu sheego oo aan iga aqarsoonayn anigu waxaan aaminsanahay waddankan anigu waxaan aaminsan waddankan inuu maanta maanta dhah aan joogno waa labadii kun iyo afar iyo labaatankii waxaan aaminsanahay inuu khatar ku jiraan anigu aaminsanahay waayo maamulka dalka ka jira iyo xildhib baarlamaanka oo la sheegayo iyo maamulka dalka ka jira iyo waxa o dhan yani ma aha dad maanta u qalma ama muxuu aha kuu sheeg dad u qalma ma aha badbaadid iyagu xataa hadday isleeyihin waxbaad badbaadinaysaan been baa loo sheegay malaha waxaa waxay dhegaysanayeen dad guruub oo mindha ama qabyaalad ugu xiran ama xoogaa sadeerta muxuu ahaa ka hela mindha hadalkooday dhegaysanayaane dadweynaha soomaaliyeed ta anigu ka warhayo waxaan aaminsanahay waddankan inuu maanta khatar ku sugan yahay oo oo weliba khatar ugu sugan yahay waxaan waxaan is leeyahay waxaan is leeyahay soomaaliya malaha military dambe waa ka dhammaadaan inqilaab military waa ka dhammaadaan is leeyahay qabyaalad guud oo guud ahaan laysu laayana waa ka waa ka dhammaataan saan anigu is leeyahay inkastoo meelaha qaarkood laba rabe laba reeroo derisa isku dhici karaan laakiin waxaan is leeyahay waddankan khatar wuxuu ugu jiraa maamul xumada maanta dalka ka jira iyo etoobiya oo ay ka go'an tahay in ay bad hesho oo soomaalida waxay ku mahmahdaa waxay ku mahmahdaa adduunyada waxaa kuugu daran nin qoore weyne kaaga maqayo qoore banaan kaa doonaya macnaha waa nin waa nin inta nin kaa dilay kulewan baad iga qabatay macnaha etoobiya oo dhulkayagii bar haysatay iyo dadkayagii ayaa maantana mataqaanaa waxay usoo muxuaha usoo waxay weerar ku soo tahay intii hadhay inay maanta xoog ku qaadato iyadoo ka faa'iidaysanaysa maamul xumada dalka ka jidha kaasina wuxuu ahaa cabdiweli qambi oo khadka telefoonka ee magaaladan melbourne igu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho